dood qaran waa madal ama meel la isugu imaan doono oo lagu garfayn doono arrimaha quseeya dadka soomaalida ah ha noqdaan kuwa halkan degan wadankii iyo xaaladaha guud ee bulshada soomaalida meel kasta ay joogaan haysta madal isugu imaan karaan dad aqoon-yahana indhegarad ah wax xalin kara xalka soo gudbin kara aqoonta lagu tuhumaayo khibradda lagu tuhumaayo inay yimaadaan oy bulshada ugu faalleeyaan arrimaha markaas jira taasi ayay tahay ujeeddada marka hore loo asaasay inuu noqdo forum waxaa loo yaqaano ama madal ideyada laisku dhaaftado afkaaraha sidaas ayay ahayd maxaa ugu darano maanta shidan maanta waxaa miiska saaran aayihii ummadii soomaaliyeed qarankii soomaaliyeed waxaa ka dhima isbedeladiisii xukuumadihiisii wax ka yara afar bilood marka maadaama barnaamijka daha furayna waxay nala noqotay qadiyadda ugu weyna hadda soomaalida ay aad u hadalhayaan oo masiirka ummadana ah bal inaan macnaha maxay ahayta barnaamijka aan ku dahfurno taasoo ahaa waana waxay ahayd arrin si fiican u dhacday kasoo qaybgalka oo ujeeday dadka si aad xiise ugu qabeen dad khibrad lahaan keennay oo arrinta soomaaliya gacanta kula jira qof kasta oo meesha ka hadlaayay xildhibaan ha ahaado ama ha ka tirsanaado qaybaha kale ee hay-adaha kale ee dowladda wuxuu ahaa qof ku habboon mawduuca markaas laga hadlayo meesha khibradna u lahaa
dabcan reer minnesota ayaad tihiin oo gobolka minnesota ayaad ka jirtaan haddiiba la unkayo madal lagaga hadlayo danaha soomaalida isla markaasina gobolkan uu yahay gobol soomaali fara badan ay ku dhaqan tahay maxaad u doorateen inaad daafurkiina barnaamijkiina ugu horeeyaad qabataanba uu noqdo midaad siyaasadda soomaaliya iyo gudaha iyo hanaanka dowladda lix iyo tobanka iyo sida lagu bedeli karo inaad aadaan meeshii aad ka aadi lahaydeen dhibaatada ama doodaha kale ee furan ee gobolka minnesota oo soomaali fara badan dabcan ay xiiseyn lahayd hadii aad ka hadli lahaydeen qurba joogta noloshooda gobolkan joogta waa mahadsantahay mascade waa runtaa waxaa jira arrimo badan oo taabanaya bulshada barnaamijka ujeedada loo aas-aasay ayaaba ahba arrimahaas madashii lagu falanqeyn lahaa inuu noqdo asaga dood qaran marka taasay u taagan tahay waxaa dhici doono waa dooda waxaa dhici doono oo bilo ah ama bili barmar la qaban doono aan keeni doono oo aan kaga hadlayno wax kasta oo bulshada ay qabta ha noqoto dhaqaalaha waxbarashada sida loogu noolaado qurbaha wax kasta oo ku saabsan oo arrinta bulshada way imaan doonaa madashana way ka duwan tahay madalada kale oo soomaalida hore loogu arki jiray waxaan taaban doonaa every level oo society bulshada ka mid ah arrimaheeda ha noqoto caafimaadka waxbarashada midda kale waxaan ka faalloon doonaa hadduu ilah irahdo oo qorshahan noogu jira inaan ka hadalno arrimaha jaaliyadda halkan degan waxyaabaha taabanaya siay uga mid noqon karaan bulshada ee nolosha la qaybsanayaan ee wadankan degan siyaasadaha wadankan ee si toos u taabanayaan marka waa barnaamijkii ugu horeeyey oon dah furnay saa ujeedin rag culusaa kasoo qayb galay oo macnaha maxay ahayd oo cariga soomaalida si fiican loogu yaqaana arrimaha soomaalidana aad ugu takhasusay marka waxay noqonaysaa madal marar badan soo noqnoqota oo mawduucyo kala duwan looga hadli doono waa gartay marka laga hadlo in la sameeyo madal lagu doodo oo lagaga hadlo arrimaha soomaalida ama kuwa ha noqdaan gudaha ama kuwa dibaddaba wax ku cusub ummadda soomaalida ma ahan dad badan waxay ku doodayaan ama ay leeyihiin hadal horaa loo yiri maalin walbaa la doodaa oo mataqaanaa soomaalidu waa dad hadal laakiin waxqabadku kuma sahlana maxaad marka aad isleedihiin waad qaban kartaan ama waa la gaari karaa oo doodiina way ka dhalan kartaa ama kulamadan aad bulshada isugu keenaysaan mase sheekadiinu waa uun timirtii horeba dablooba idinkuna qayb kale oo hadal soo kordhaysa unbaad noqonaysaan
way ka duwan tahay madashan madalada kale oo arrimaha looga gorfay waxaa moodaa inay u badan yihiin madalada kale marado siyaasadeed tan waxay noqonaysaa wax bulshada ay leedahay dad guddiyo kala duwan oo kala aragti duwan kala level ayaa maamulaya maaha wax oo macnaha laba shaksi ama saddex shaksi ama barnaamij t v keliya maaha waa madal ballaaran oo dad badan oo qaybaha kala duwan bulshada ay macnaha maxay taladeeda goynayaan mawduuca markaas taagan si ilbaxnimo leh qoto dheer cilmiyeysan in loo hurgufo oo bulshada loo soo bandhigo waxaa ka qayb qaadan doona marka dadka arrimahaas gacanta kula jira ayaa ka qayb qaadan doona marka madashu way ka duwan tahay malada goobaha kale ee soomaalida isugu imaato oo arrimeeda ay ku falanqayso